kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada mar kale shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somalia diaspora news dt com dhegaystayaal sidaad ku maqasheenba khudbadii uu madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ka jeediyey munaasabadii soddoni lixaad ee kasoo wareegtay muddadii uu dalkaasi ka xoroobay gumaystihii faransiiska waxaa baryahan baa wadahadal u socday mucaaradka jamhuuriyadda jabuuti iyo xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti haddaba si aanu arimaha iyo qaar kale oo fara badan wax uga ogaano ayaanu khadka telefoonka ee magaalada ottawa waxaanu kula xiriirnay siyaasi xuseen cabdiraxmaan jaamaca dhoole oo inooga waramay bal halka ay wadahadaladu marayaan xuseen ugu horeyn kusoo dhawow shabakada wararka qurbajooga ee somaali diaspora news dot com walaal aada baad umahadsantay somaali diasporana waxaan u reedkeenayaa website-kii ama radioga waara ee lagu laga dhegeysta adduunka o dhan xuseen waxaad inooga warantaa xaaladan wada marxaladan wadahadalka iminka ay gashay siyaasada jamhuuriyadda jabuuti bal halkay kasoo bilaabatay iyo siday wax u jiraan horta maanta waxa weeye sanad guurihii lix iyo soddonka sanadood bay kasoo wareegtay maalintii gobonnimadanu haleelay marka intaanan ka hadlin waxaan jecelay inaan dadweynaha reer jabuuti dhammaan meeshay meelay joogaanba aan idhaahdo sanad guuro wanaagsan adiga carabka ku dhuftay walaal waxa weeye madaxweynihii iyo macaaridkii way bilaabeen wada hadallo meel wanaagsanna way maraysaa aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa fikradda iyo arrimaha wanaagsan ee kasoo baaq baaqa kasoo yeedhay madaxweynaha jabuuti waan gartay wadahadalladu muddoba may jirin mucaaradkuna dhankooday wax u wadeen xukuumaduna dee iyadaa markaa dalkii ka talinaysay oo mucaaradka ku sifeynaysay kolba inay yihiin qaar qaswadayaal ah ama doonaya inay khalalaasa geliyaan amniga jabuuti iminka maxaa keenay xilligan in la wada hadlo wallahi horta labada dhambe way soo dabceen waanay soo dhawaadeen marka waxaanu rajeynaynaa in isfaham la-aan markii hore jirtay laakiin maantana la isfahmay in danta guud ee laga sheekaysto iyo in horumar wadankii la gaarsiiyo intaa unbaa keentay maanta in wadankan la wala leeyahay aanay macaarid iyo maxaafid la kala lahayn ee maanta loo baahanyana wadankii wax loo qabto wadankii horumar la gaarsiiyo wadankiina lagu soo dabaaqo dimuqraadinimo intaa unbaa keentay maanta afgaranwaangiina inuu soo dhammaanayo ayaan rajeynayna waan gartay yaa ka shaqeeyey wadahadalkan iyo isumaatinkan labadan garab ee kala fogaa miyay jirtaase cid ku saddexaysa miiska wadahadalka xukuumadda jabuuti iyo mucaaradkeeda wallahi wax soo saddexaad oo jiraan ma jiraan waa labada dhan unbaa isafgartay inay sheekaystaan walaal waan gartay waa si wanaagsan waxaad bal inooga warantaa qodobada iminka laga wada hadlayo ee markaasi labada dhan ay ogolaadeen inay isaga yimaadaan oo markaa laga wada hadlo si markaa xal waara loo gaaro horta mucaaradku kulleyba marka ugu horeysa kulleyba de ajaandahoogu waa ajaandahii hore arrimooyinka ugu waaweyn waxa weeye horta in la soo daayo weeye kolleyba dee musheekhda xabsiga ku jira iyo in la hirgeliyo dimuqraadinimada intaa wax ka badan kolleyba dee maalimaha maalinta ka dambeysaba waanu ogaan doonaa ajaandaha laakiin maanta waxaa ugu muhiimsan in horta la furay hadal wada hadalkii ee lasoo fadhiistay taasunbaa muhiima maanta waa si wanaagsan xuseen bal waxaad inoo faahfaahisaa ciddan wada hadlaysa ee miiska labadiisa dhan fadhidaahi waa ayo waxaanu la soconnaa in jamhuuriyadda jabuuti kolka xukuumadda laga yimaado ay jiraan axsaab fara badan oo dalkaasi ka diiwaan gashan iyo qaar aan diiwaan gashanaynba yaa wada hadlaya horta maanta waxa weeye wadahadalku wuxuu dhex marayaa u s n dalada sideedda xisbi ka mid tahay iyo dowladda intaasun weeye maanta wadahadalku macaarid kale oo maanta la sheegi karaana wuu yaryahay u s n baa ugu weyn oo sideedda isku baahay baahid isku tagtay dalada unbaa maanta hor fadhiisanaysaa dowladda iyada waxaa jirtay dadaallo iyo olole fara badan ood ku dhaado qayb ka ahayd oo ka socday qurbaha oo markaasi qurbajoogta reer jabuuti ay ku kala taageerayeen axsaabta mucaaradka iyo dalada u s n ba sidee bay u arkaan sideed u aragtaan wadahadalkan iminka furmay wallahi marka ugu horeysa annaka farxad bay noo tahay shalay ugu dambeysay waxaan telefoonka kula hadlayay geysigii weynaaye cilmi cumar khayre oo kamid a dadka ka qaybgelaya wadahadalada iyo maayarkii hore ee cabdiraxmaan kx lagu yaraado labaduba aada iyo aad bay ugu faraxsan yihiin aloolkanu ka wadno dibadda annakuna waxaanu leenahay waanu idi garab joognaa xaggaa kasii wadaa mudaaharaadadina waa la yar joojinaya ilaa intay wax ka soo baxayaan marka sidaas weeye waxaan maanta aan ku shaqaynaynaa walaal aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa siyaasiga xuseen cabdiraxmaan jaamaca dhoole qurbajoog ah ee reer jabuuti oo khadka telefoonka ee magaalada otowa igu waramayey igana waramayey marxaladan wadahadal ee dhinacyada siyaasada jamhuuriyadda jabuuti ay iminka galeen dhegeystayaal intaanu hawada dib ugu kulmi doonana waa cabdulqaadir xuseen guuleed oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo